Geedo Hastaraayanga Dadaalada lagu gurmadoowa dadka ku noolaan deegaanka Minxo ee gobolka Sanaag iyo weliba hareeraha deegaanka Saya Guddiga Gurmadka Gobolka Bari oo xilsaaran gurmadka waliba nomileysay kula kulameen maamulka degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag iyo Guddiga Gurmadka deegaanka Minxo. Injineer Yuusuf Cabdikariin ahna guddoomiyaha deegaanka Minxo iyo Guddiga Deegaanka iyo Guddiga Unkokoy gobolka Bari ka dhowaayeen islamarkaana kuma hadnaqeen hooyaasha deegaanka Minxo.
Waa uga mahad celinaynaa arrintaa iyo shaqadaas ay u soo kici timeen. Marka labaad, waxa ay soo arkeen dhibaatadii gaartay deegaanka Milxo oo runtii uu saameeyey aafo dab ah aan dadkii wax gaarsiin laakiin duunyo dadkii reer Milxo ee deegaankaa deganaa dhaafsiiyey.
dhibaatada meesha ka dhacday waxay ahayd magaaladu magaalo shan kilomitir lix kilomitir ah oo celcelis saddex kilomitir iyo badh ay gubatay dadka halkaa ku nooli labaatan kun baa lagu qiyaasay qiyaas ahaantooda ganacsi toddoba boqoloo ganacsi baa ku gubtay ilaa kun iyo laba boqol oo deegaanah oo iyana waa ku basbeleen waxaa jira dadkii dulsaarka ahaa oo meesha shaqada u soo doontay oo dadkaa la noolaa iyana wixii ay haysteen dadkaasay la dhigteen iyana alaabtoodina waa raacday bulshada soomaaliyeed beesha caalamka qurba joogta waxaannu ka codsanaynaa dadka iyagaa in gargaar lala soo gaadho dhinaga kale guddigii kukooye gobolka bari iyo dhiniga kiisho ku warbiyenga waryaawagii minxiyo ka aragenga iyo oona soomaalidu ku dalbadenga iyo gurmad dadka deegaanka minxi lahladeera meeshaan joognaana waa milxo sida la og yahay afar iyo tobankii bisha sagaalaad waxaa ka dhacay dab maalintii khamiista dadkii joogay dhibaatadii meeshan ka dhacday unbay la tacaalayeen afar iyo tobankii bisha dabkii ka dhacay masaafada uu maray waxay ahayd saddex kilomitir iyo bar oo camiran oo isguri iyo dukaan isugu jira ummadda halkaa deggan tiro waxaa la sheegay inay yihiin labaatan kun oo qof dadka ku nooli laakiin markii la yidhi waa guryaha dabku gaaray waxaa tira koobtii naloo soo gudbiyey kun guri oo degaan ah waxaa intaa dheer sidii warkii odayaashaba aad ka maqlayseen toddoba boqol oo goobood oo ganacsi ah dadkani waxay halis ugu jiraan qorrax waxay halis ugu jiraan biyo la'aan inay layso deegaankan milxo oo wax badan oo saddex kilomitir iyo badh wixii yaallay guryo iyo waxa weeye gaadiid iyo waxa weeye ilaahu adanbeerka beri ganacsi intaba ay baaba'een markii aanu nimi iyo markii aanu ka maqnayn laba shay oo noo kala duwan weeyaan waa saddex afar kilomitir wax ku dhow oo baaba'ay dadkani aafooyinkii dadkaay ku dhici jireen oo soomaaliyeed bay ka mid yihiin waxayna dadkani haddana ka sii mid yihiin aafooyinkaa dhacay ee soomaalida gaadhay dadkii wax ka geysan jiray bay ka mid yihiin maadaamay sidaa yihiin abaalkoodana ay leeyihiin soomaali waxaan leenahay marka koowaad hawshaasi waxa weeye baaqa waa idiin diraynaa waxaan jecel lahay si fiican inaad uga soo jawaabtaan biro guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba inay ka qayb qaataan gurmadka dabka walaalahooda oo colka casi uu ka helay magaalada milxo baaqa labaad waxaan u diraynaa dowladda federaalka soomaaliya oo ay dadkani xuquuq ku leeyihiin inay calal aqal xuquuqdoodii ay ka helaan oo dowladda federaalku ay ka soo jawaabto